bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegumsadyaal ha ka dhawaada warka hamiinima idaacadda warsan oo nimaadun warka qodobada isinka dhegaysaan oon isinkahayna waliba kumid ahaa madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba uu sida tababar magaalada muqdisho hankiiraya ciidamada ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shacabka magaalada baydhawona weliba iyona habaaqiyo ondireena dowlada koonfur galbeed ee soomaaliya qodobada isinka dhegaysaan warka weliba kaloo kumid ahaa maamulka magaalada marka oo ku hadali dagaal xalay ka dhiyay magaaladaas axmed midoobe oo sheegay in dowladda iyo diidii wadahadal ciidamada dowladda soomaaliya weliba ayaan howlgalayo kasuubiyeena magaalada beledweynaha xaruntada gobolka hiiraan xoogsatada ka shaqaysadaas suubiyowka widaamo iyo talowka kabo waliba ayuu sheeganaa in lahakuburi gobay horey oon ka shaqeeyayeen dowladda hoose ee beledweyne weliba ayaan waraha ku saartay amarhakubahi gudoomiyaha gobolka hiiraan qodobada banaanka isinka dhegaysan warkooka waliba kumid ah trump oo nweri dadka dacwada ku gudbiyey clinton iyo ingiriiska oo heshiisa ganacsi ee la galay africa ka hor intiisa kubana midooda yuruba
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hameenimo iyo hagalaasuu talaadada isniin iyo baas taariikhdan iyo keedanta labaatanka bili koowaad ee january sanadka lamada kun iyo labaatanka waliba hadheegtana qodobadin ka winaya warka ownimo haddana ha ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intuuna hagudadeerna warka waliba hawadaasi marsii doone ano bilah ilaah sheekh shaabe madaweynaha koonfur galbeed soomaaliya weliba ciidamo ku tirsan han koonfur galbeed tababar uusa hankiiraya magaalada muqdisho warbixintun waliba nin diyaariyay waryaheena cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo booqasho ankaseeday ciidamo boqolaal ah oo ku tirsan haan koonfur galbeed tababarna haanka gabagaboobay magaalada caasimada ee muqdisho iyo weliba uuse ka dhiirigeliyey dadaalka iyo hamiga iyo onlayin iniyo ku qayb qaadaan sugowka amniga koonfur galbeed madaweyne cabdicasiis iyo ciidanka tababarka meel gabagaba a maraayo iyo weliba uuse kalaab qabooje iniyo ciidamadan in haano nasiib badan useona sheeg ini injarna ciidan tababar andareera oo use muddo saddex jeer a booqda waana unkuhayna haan hadda tababarka ka qaada magaalada muqdisho say ila tahay waa markii saddexaad oon idiin imaado markii ugu horraysay waxay ahayd waa markii tababarka la idiin furaayey markii labaadna waxay ahayd markii tababarka la xiraayo maantana waa markii saddexaad waa markii howlihiinna shaqadiinna la idiin fasaxi lahayd howlgalka aadi lahaydeen waayo waxaa ogaanaysaan waxaa laidinka leeyahay hami weyn baryoritiga iyo muhiimadda aad leedihiin waxaa ku garanaysaan ciidan koonfur galbeed uu leeyahay intaan kelix maaha ciidamo badan oo beliisa iyo militariga iyo nabad sugida iyo daraawiisha intaba yay leeyihiin ciidan aan saddex jeer ku noqday adinka maahana ma jiro marka waxaa ogaanaysaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad u leedihiin dadka reer koonfur galbeed iyo annagaba sida aan maxay ahayd ahmiyadda aad noo leedihiin baa ku garanaysaan inaa aad muhiim noo tihiin koonfur galbeed iyo horelanka tababaray ciidamo boolis ah oo kumanaan deerayan haana soo haddana ku qayb qaadahayaan sugowka amniga deegaanada koonfur galbeed welibana ciidanka booliska uuse ka dhiirigeliyey ini bili lamaad ee sanadkan mushaaraadyo lambalaawow iyo xuquuqdi kale ayoo ka lahaayeen waxaa la diyaariyey howlihiinni kaloo idin dhinnaa dhan dhammaystirkooda waxaa laydiin samaynayaa taliyaalkaa idiin imaanayo iyo wasiirka amniga nambarkii baa laydin siinayaa markii laydin siiyo hadduu ilaahay yidhaaho qalabkiinnina waa laydin siinayaa fartaa laydinka saaraayo xarumihiinniyaa tegaysaan hadday bishaan dhammaato insha allaahu janaayo kowdeeda nin walba nambarkiisa waa lahaayaa mishaarkii xaqaa u lahaydeen oo soo shaqaysateenna waa helaysaan fartaa laydinka saaraayo nin walbana xaruntiisii iyo deegaankiisii baa la geynayaa waa soo dadaasheen waa soo tababarateen shaqo fiican baa soo qorateen aad iyo aadaa laydiin sugaayaa dulqaadka iyo samirka muhiim waaye socodno khudbadda anjeediya ee ciidanka booliska tababarka haandhamaaday iyo madawiinaha koonfur galbeed weliba uuse in sheegay ciidanka inay lanku baahan yihi dhabar adeega iyo dulqaada bileeran welibana uuse sheegay inay markastiyo ku fikiraan sidii shacabyo iyo dhulshaba iyo cadowka anku dulqaada lahaayeen wax allaaliya waxaa qabtaan waa laynka warqabaa duruufta aad ku jirtiin waa la ogyahay dalka iyo dadka dadkay u baahnaayaan baa tihiin samra dulqaata taliyaalkiinna ka amar qaata habsan yuusan jirin aadaan uga xumahay qof baa habsana in la yidhaah haddii waxaa waaye nin inta soo tababartay lix bilood tobanberi samri waaye adkaysan waaye ma toban ma boqol sanuu ciidan ku adkaysanaya kuma adkaysanaya ciidannimo adkaysi ma jiraysa markaas waxaa la rabaa ninka intaasaa soo tababaranayseen wakhti soo geliseen waxaa idiin haray waa maalin iyo laba maalin iyo saddex maalin intaas haddaa adkaysan weyseen see xaruntiinna ugu adkaysanaysaan koonfur galbeed iyo xiriir fayl weliba kula dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya welibana ciidamadan iyo iyana haano dowladda dhexe iyo koonfur galbeed iyo kuwada qayb qaadan iniyo heerkan hadeeran maamulka magaalada baydhabo oo ku hadalay dagaala xalay ka dhayay magaaladaas maxamuud cali cabdulaahi iyo warkuun nin faahfaahiye gudoomiga degmada marakee roonto gobolka shabeellada hoose cabdulaahi ali axmed dawaafow iyo faahfaahin kubii dagaal ulus oo halayti maqrabkii magaaladaasaytii ka dhexmaray ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya iyo weliba haan harakada al-shabaaba waraysi istusiyaay guddoomiyaga idaacadda warsan ee biladka baydhabo yaa weliba uusu sheegay intii oo isku dafaan ciidamada weerarkan ku kooya dhinaga harakada al-shabaab islamarkaasaytina khasaaryo deersiyan waa siduusaa dalkan dhaki waako is oo sharaxo guddoomiyaga arrintaasaytii waxay kasoo kici tageen jilib marka magaalada marka meel u jirto ada ilaa sideed kilomitr ilaa toban kilomitr u jirto ayay kasoo kaceen galabta dheer ayaa la ogaaday xogtoodii warbixintooda iyo fariimahoodaba waana loo diyaar garaysnaayey inay ciidamadu gaabaan bay kusoo talagaleen laakiin meeshaasu meel ay ku gaartamaan ma aysan aheenin shacabka dega cadcaday dhulkan dego dhan baa warbixintooda noo soo gudbinaayey sidaas ayaa loogu diyaar garaysnaayay ciidamada difaacooda ay diyaar ku ahaayeen mar alaal markay wax soo turtuureen difaac iyo loogu tillaabsaday horey baa loo yani horey ba ay u carareen ilaa haddana waa waa lagu maqan yahay weli guddoomiyaga mashaagna khasaarigii ku dhaladi dagaalka magaalada marka ka dhexmaray ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya iyo weliba dagaalyahanada harakada al-shabaaba shacabka magaalada baydhabo weliba iyoona baaq iyo indireyna madaxda dowladda koonfur galbeed soomaaliya baaqaase oo ka eedan iniyo helaan baawurto longordow debdemiska waryahena cabdinaasir axmed mayow iyo warkuun nin faahfaahiye waxaana ku mid ah bulshada ka nool magaalada baydhabo yaa ku hadalay baahida loon qabo in la helo baabuurta dabdamiska eh oon lahayn magaalada baydhabo iyo oona tusaalahan qaadadii kiisas dab eh oo ku kaya xaafado ku mid ah baydhabo iyo kaaban barakac eh oo dadka ka amooday maybana maamulka ku dalbadeen iniyo helan adeega dabdamiska dowladda koonfur galbeed oo madaxweynehan sarreeya ee madaxweyne baydhabo dadya gubishi dhammaayasa xaafado madidabku ka ah dabdamis anseedaw male unugii aawsheemin iskalagubide walga qayliyay aad bii kisheen qayliilay ligureme tala kale lahaaye male unmay madaxweyne mudune koo odsadaana ini magaaladii koonfur galbeed wallanku gobod horta dabdamis bariim dabdamis linsheen wiishish o walay dhibe dhiig xalliyaayan linsheen magaalada isa saaranti ee dhong meelin iska gurmudaw male madaxweyne may odsadaana ini dabdamis lisheena si dhadseena niinkisheen iyo fadaana hemadi maati gubitay kagdi magaalana la rooga ashuurun la qaadaa walwelibin la aruuriya lankasta jeebshaylaykashibadaw madaxweyne dhiban leta un adikiila hadalaana wayba eed an ka baahnaynay dabdamis sheyga leeraw alaan may laraasho tusaalahan haddeen akan qaadada mayba magaaladan baydhabo hata dabdamis maka jara wayba waa dabdamiskaas lagama maarmaan waaye daraadiid dhowaa hadda way dhiyay may laraasho ustaad yonitay awlaadiisa goob oo batroolka mise maylaraso benziinkii walaas yoo gadadaayeen dabku kaxi waana dabdamis eedaya maylaraso lahantoowi way la deero waaye ini maylaraso maylaraso la badbaadiye laku deero waaye haddii oo meel dabdamis ku jara lahaynana mayba suurtagal haadafada ini maylaraso niyoti maadaama inkastoo ilaahay titiyo hageli niyoti maylaraso la damiyo haada lahayti dabdamis iyada aan ka baaxangna hadii meel raayus aan shacabkan ku nool magaalada baydhabo hadii una ana imanoo magaayo maxamed cabdulaahi koofi oo ka mid ah bulshada ka dhaqan magaalada baydhabo een dabdamis laanta oo magaalada baydhabo ka jirta walaahi saameyn weyn bulshada kuweel dadaasa warkilin fiir inagu bulshada waayo sababtee daraatii adameyle raabisagga guriga ku gubadi dadag dhammaadii hanti ka baabaadii kuleylanka dhimida tidiisa koyti meele waqtishii dhammaaday laakiin hadii dabdamis roogi lahay macnaha meele raabis aranta wala wala badbaadiyo la iska dayifadi haddii aada fadi macnaha khasaaraha miilo khasaaraha nafeed maalka haaday in walku badbaadana dhiilahayti sidoo kale meele daraadi caafitaas walwadaag macnaha wala ku gubdi marka magaalada dabdamislaantan eeda macnaha saameyn weyn kuwaalati maamulka iyo bulshada ganacsatada mayba ku codsadaane inayo meeleraais isos xil qaaman iyo meeleraais dabdamis weydiyaan liinku horseeda macnaha khasaarada oo ku dhalado dabka haddii hadalahay khasaarada oo maalka aan nafta kulli meeleraais saasa bulshada iyo maamulka macnaha magaalada baydhabo yaa kuwacyigelinahay waana meeleraais aan ka baaqi lahay dhinii kale bulshada yaa sheegay in ethoobiyan canshuur balse wallanko qabana bulshada magaaladii ashuura laku qaade walkasti laku qaade len roonow rooning ma jarwa amanti laroonado ashuurtoo la qaado la nagdo maalid wal aruuriyow nagd ama dabdamaisi walbadano magaalada biatirsha ee badan la suubiya yalahayni ee walla suubiyo ay male dhinaga canshuurta haddii ninka hadala canshuur canshuurin noo qaaday una khaasatan aan hadda way ahaa meel raayus ena tagsiili ahaa ena dhalinyarada kuwedaas magaalada baydhabo oon dhaweeyadiyaa kumid ahaa saddex bil kadib ayna noo qaaday meel raayusena soddon dollar oo tirs materaal ayna noo qaaday way kumid ayn waana canshuurihii oo noo qaadaya kumid ayn canshuuragaashayti mebal faday ini shacabkii lahanka talsaasleen qaado shacabkii waliyo anfaw lahanka gada sidoo ahda dabdamiska ena geedadkan burbursan oo kale meel raayus hadduu wadooyinkan magaalada baydhabo eeda meel raayus burbursan yihiin mayba haddii oo canshuurnuna noo qaadayo waana meel rais waxyaabihii oo bulshadii muhiimkan haynayo ninka suubyaninkuweelan meel rais iyada dhibaatan lata tida kalena canshuura lakuusahay canshuurtuna kuusahay meelka bahayta mooshiini shacabkii intii waa lankaga wadahay inti kalena mooshiini taasina eedan ku xunno canshuurtu maalin kasta lagaadahayo shacabkina waa lanankaga wadahay dibdimislaana jididki hunyiin dhibaatada taala maalin kasta marka dowlada koonfur galbeed mayba koosaan haddii ana shacabka soomaaliyeed shacabka reer koonfur galbeed inii arintun alla kaga wada bilowgii sanadkun yahay markii dabkukayhi minkiyaala xaafada salaami ee magaalada baydhabo kaasoo iyo kaa muudeen lama owlaad iyo awkii dhalay manajara adeeg gargaare oo maamulka soonfidii qoysaskaas dabka qobsaday markii laku reebo dadka xaafadaasay oo iyo iskudayeen in iyo damiyaan dabka cabdinaasir axmed mayow warbaahinta warsan magaalada baydhabo xoogsatada ka shaqaysadaas suubiyowka widaamo iyo talowka kabo waliba yoona sheegahayana in lukuburiyi goobay horay oon ka shaqaysado jareen maariya macalin cali yaa qodobareedkun nin hayta isxaaq ibraahim maxamed waliba iskumid ayaa aabbayaalka ka noolaan magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed shaqadiisna waliba etaa suubiyowka widaamo iyo kaboolinka sawatar buluufka isxaaq ibraahim mar aan la kulumiya in sheegi inta shaqadan usa ka guda jiray intan dhahayta tumi idsiyeedsana ilaa
may ka shagay walaaan wadaamuwaan ka shagay madi anoolaan bilaaway unug imidaas garguuriday walay dhali wala dhaleen oga walili ilaa waftaa hormeelman kuban kawaankan daraas iskaaka ka shagay kawaankan iskaaka dhasi ma ilaahowma intaata derbi yenili indiidi yo ilaahowma anwa madi an bilaaway ma jaray tumon ionayo siyida jari geekana ma jara todobaatan isiyid sini jara anwa haana baamali kulkulme
inaga kale usoo hadalshay sii wadadya in sharaxi qiimo usasiyow widaanta saas oo kale weliba usan sheegay intii meeli usa ka ganacsadaaya hakubureydii dowladda widaamowa koomay gaday umaishan kuwa gade koomay gaday labaatana gade silaybu ijaaru maay intita beeraka gadadi gurika dhisidi adduun ka sabdi dhisanaayta gabalka dadalaa waldi dumi ina derbiga lay fadhiini oblidumi kukaanarinte mafadhiyaasan derbiga hata may ka shagaysaday gornya ilaahay maka adaabo gudaarada ka gade unun maynin ka gon waan datiijemere iskah ka dhisay ana horta dhibkaasan ahaay sida maaha maay dowladana buryidi maay ayka anoo buryida aykiila hadal irid dawlada diiday doog inta fadhi yo dawlada diido gaadi anda dowaan doonin banaa ciidamada dowladda soomaaliya weliba howlgalayo kasoo biyeena magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkun hanin mudadi magaalada beledweyne ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalladan ciidamada dowladda soomaaliya ay sameeyeen ayaa yimid kadib markii xalay magaalada beledweyne uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay sida qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ay warbaahinta u xaqiijiyeen dhinaca kale degmada bulobarda gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amiso maamulka degmada bulobarde waxaana loogu hadlayay sugidda amniga degmada bulobarde kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle ayaa sheegay in degmada bulobarde ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka hiiraan taliyaha ururka afartan iyo koobaad guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad cabdiqaadir cali nuur ayaa sheegay in laga saari doono deegaanada hoos yimaada degmada bulobarde al-shabaab isagoona shacabka ku nool degmada bulobarde gobolka hiiraan ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii amniga loo sugi lahaa degmada bulobarde iyo deegaanada kale hoos yimaada degmada bulobarde gobolka hiiraan ayaa muddo dheer ah mid goodoosan iyadoo saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen in goodoonkaas ay ka qaadi doonaan axmed midowada weliba uu sheegay in dowladda iyo diidii wadahadal yuusuf sheekh aadan iyo warkun nin faahfaahiye madaxweynada maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo maalmoonba ka sugnahay magaalada boolsaaso ee gobolka bari iyo sheegay intii dowladda federaalka soomaaliya iyo diidii tiyoo wada hadalaan weliba nuuse sheegay intii dad badan iyo aaminsanin intii dowladii ee oryaamidi haabahaato use ku dalbaday wada hadal balse use waayi dad la hadalow waxay ka badaan aada isu weydiinayaan oo dad wada hadlay dareenkoodu inaan annagu dowladda federaalka kasoo horjeed qabiil ahaan lugaha ugama hayno shaksi ahaan lugaha uma hayno dowlad ahaan lugaha uma hayno ee waxaan leedahay waxaan ku heshiina aynu ku dhaqaano waa intaa keli waxaa loo yimi guddoomiyaha aqalka sare oo wafdi wada waxaa kuwi guddoomiya shuruucdii waddanku waa kuwa waxaan rabaa intaad qoortayda qaado madaxweynaha jamhuuriyadda u geeyo lugtiisa ku xidho balkaa inaan ku kala baxna ka shaqeyso jawaabtuu soo siiya waxay noqotay qoortaada meelaan ku xidha waa waayo waxa maanta aan galabsan oo reer jubbaland shacabku ay galabsadeen oo intaasoo cunaqabateyn iyo dhibiya loogu hayo kulli maxay waxay tahay keliya inaan ka hadlayno fikirka aan qabna ee dowladnimo oo aan leenahay waxaanaa saxa waxaanaa khaldan weliba maaha meel bannaan aan taagan maaha inaan xataa hoosoo hadlayno axmed madoobo oo anka dambeyntii sheegay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee dhibaatooyin shal duunya ka hayta dowlad goboleedyada sagaarana maamulka jubbaland kacbayseen waxaad dhisayseen waxaad ka shaqaynayseen in maanta la isticmaalo waxaad macno ku sameynaysa waxa aad diideen wey waxa annagana lalagu hayo maanta annaga badan baa lala dhexgalay waxay sababta wasiir ka mida wasiiradii jubbaland inuu ku xidhan yahay maxaad u ogolaatay doorashadu inay dhacdo maalintaad ololo samayso dhibaato geysta wasiirka amnigaada hayd inayna doorasha dhicinaad ka shaqaysin maaha dembi loo haysta iyo wuxuu galay iyo kulligeed maaha keliya waxway ogolaaday inuu ciidamo sheeyana u yeedhan waayo burburna ka shaqay waayo intaasaa dhibaatada loogu geysan oo maanta uu ku xidhayo xuquuqdiisii loo haysta waddankani wuxuu u baahan yahay midna kuma waxaysine waxa muhiimka oo waxay tahay reer puntland oo idin leeyahay idinka oo fariintaydu ay tahay maanta barwaaqaad ku jirtaan dowladni waad dhisteen soomaalida cusub maanta idinkaa u aadan dhaban maamulada puntland iyo jubbaland iyo khilaaf siyaasadeed kuladhahaya dowladda federaalka soomaaliya iyo oo dhowr jeerna maamulada iyo beelo caalamka kabaagdii intii la heliyay khilaafyadan ilaa iyo haddana waliinku gobon yuusuf sheekh aadam raadiya warsan baydhabo dowladda hoose ee beledweyne weliba ayaan waraha ku saartay amaraha kubayi gudoomiyaha gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkun mar kale nin faahfaahiye agaasimaha waaxda dhulbixinta dowladda hoose magaalada beledweyne xuseen maxamed fiidow ayaa ka hadlay amar ka soo baxay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo ahaa in la xiro xafiisyada dowladda hoose ee magaalada beledweyne dowladda hoose waxay qabataa waxyaabo badan maantay oo maantay oo aan joogno waxaan wareejinay oo aan bixinay horta xafiiska dowladda hoose ma xirno wax wareegtaana kama soo bixin gudoomiyaha gobolka taas waxaan ku leeyahay wax wareegtaha oo kasoo baxday gudoomiyaha gobolka ma hayno oo amara oo wareegtaha oo qoraala ma hayno hal oraala oo naliwaajay ee markii horena aan u arkeyna inay kormeer xildhibaano hirshabeelle ayaa sigoo isla socda iyo gudoomiyihii degmadayaa sigoo iskaashanaya arrin siyaasadaysan oo oon xafiiskan maadaama uu xafiisyada gobolka halka xafiis oo ka shaqeeya uu yahay xafiisyada degmada iyo ka gobolka wax bulshada wax usoo doonato e agab usoo doonato halka xafiisoo ka jira uu yahay qaab farsamo oo loo xiro oo siyaasadaysan ay isku soo raaceen horta gudoomiyaha gobolka iyo waxaa isoo raacay iyo gudoomiyaha degmada iyo xildhibaano la socday aan lugi waxayna su-aaleen annaguna waa soo dhaweyna maadaama ay madax yihiin annagu waxaan ka shaqaynayna wax dowladeed ay yihiin waxaan u bandhig waxaan nidhi waxaan sugaynay inayna yidhaahin howlaha dowladda hoose siday u socotaan wax nooga sheegay iyo intay marayaan qaab system madaxdii waaye inay xisaabna weydiiyaan ay dowladda hoose kormeer ku noqdaan ee waxay qabanaysa ay ama garab siiyaan ama dhiirigeliyaan aan ka sugayna waa noogu yimideen su-aalayna weydiiyeen waan uga jawaabnay dowladda hoosena waxaa xukuma uma magaalada beled sidoo kale agaasimaha ayaa kasoo horjeestay hadalka ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan asigoona sheegay inuu yahay mid baalmarsan sharciga dowladnimo annagu inaan gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaheen inuu waxna weydiiyena waa filayni laakiin shaqaynu sharci inuu noogu yimaado ama uu wax oo handadaada ma aanaan filin waa xerin uu afka ka yidhi annaguna waa ka daba baxnay ergaan ka daba darnay warqad wareegtaa oo xafiiska lagu xiro oo damaanadda ummadda loo shaqaynaa amaan ammaanadeeda ku salaysan oo asigu aaqo ay leedahay wixii ka allaaba ha caddeeyo ha soo qoraan waana qori waayo warqadii waa uka gaas oo hawsha dowladda hoose sibnabay u socotaa dowladda hoosena maayarkaa annaguna waxaan nidhi maayarka la xisaabta wixii ama authority asigaa islada asiga ayaday ka dhexaysaa asigaa gubernatorial gobolka waa duqa magaaladana tafiye sixada aljimaala la yidhaah ayada inuu la xisaabtamo waxaa muleeya annaga inuu nagu mashquulo xaq mala dowliyaha degmada walaaguyaha gobol laakiin habsami u socod dowladda hoose wixii ka qaldan inuu saxo oo yidhaah meeshaan iska toosiya iyo nidaam uu noogu yimaado waa controolkuna wax jiro waa annagu dowladaan u shaqaynaa waxaan qabanana meesha waafajino bulshadaana wax loogu qabto waxaan u aragnay in asagana hal la xira ay tahay oo yacni soomaalidu waxay tiraa habartii lay waysa alaala ku waaragtay maadaama kuwoodeesa shaqaynaysa in asaga la asagana la dhamaystiro la xiro inay ujeedadooda ahayd annaguna dad amar qaataan nahay wax wax wareegtaahuna kama soo bixin oo ku xiri idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaa wargaaminama ku dhugun saytan hanka dambeyntii dhugunsadayaala dowladda ingiriiska weliba ayay sheegtay in tumiyo kow heshiis oo ganacsi iyo lagali dalalka africa todobaad kureeda intay sarasmiayan kubana midooda yuruba weliba la filay in ingiriiska shaaca ku qaada istaraatiijiyada horumarineed ee qaaradda kaasoo diradda iyo la kasaara doona kaabayaalka dhaqaalo iyo arrimo ganacsiga tiro kumid ee hogaamiyaal kudareer africa weliba magaalada london iyo uqeyb galeena shir ingiriiska uusa ka faday xoojiyo ka maalgaladooka gaarka ah ee africa welibana ay ertaa talaabadii inkawinayta ee u k ka xoojiyo xiriirka uusa laleeya dalalka africa welibana saas oo kale lanku hadalay sidii lacagoo deeqo lanku xoojiyi lahaayay ee maalgeliyowka waaxda horumarka caalamiga ee u k weliba ayay sheegtay in diiradda iyo saarayaan teknolojiyada ganacsiga iyo in shaq awr lansuubiya bilaanto iyo arrimo kaleba warkii hamiinimaadon idaacadda raadiyaha warsan ee siinkooya ayaan tahay gabagabaya dhugunsadaal warka weliba hasaaraya abdiraxmaan cabdulle malela welibaan intaa siinkujeediya ano bilahi ilaal sheekh shacaab inta warkuun kolama diridon kulmaana weliba siinkukutabay sidaas u nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu